waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali dalkan australia iskuulladu waxaay leeyihiin waxa la yidhaahdo school council oo markaasi ay qayb ka yihiin macalimiin maamulka iskuulka iyo weliba waalidiin haddaba waraysi ku saabsan muhiimaddaas ayaanu waxaanu ka wareysanay saalax diriye faarax oo isagu qeyb ka ah ischool councilka iskuol ku yaala xaafadda uu degan yahay ee galbeedka magaaladan melbourne saalax ayaan weydiiyey bal sababta keentay inuu ku biiro ischool councilka iskuolka caruurtiisu dhigato waxaanu yiri xasano intaanan horta barnaamijka bilaabin waxaan aad iyo aad kaaga mahad celinayaa sida mar walba aad u keento oo aada uga sii dayso maxaa la yidhaahdaa barnaamijka wax communitiga mar walba yacni uleh ee faa-iido ay uga faa-iideysan karaan midiya ama maxaa la yidhahdaa oo haddana aada khibrad u leedahay oo waxa mar walba aabinaysa ay yihiin waxa lasoo nuxur bixiyey oo ah xaqiiq ah oo aanan ahayn maaragtay kutrikuteni waa la yidhi marka arrinta aad iyo aadan kaaga mahad celinaya haddii aan u soo noqdo su-aashaada niyo waa sanadkii labaad oo aan ka mid ahay waxa la yidhaahda school council marka mana aha markii iigu horreysay oo aan kasoo mid noqdo markii new zealand ayaan ka mid ahaa sideed sano iskuolkii primariga ee ciyaalkaygu dhiganayeen marka waa yacni magacuun baa kala bedelan laakiin waa isku mid waa same system new zealand waxaa la yidhahdaa board of trustee intana waa school council yacni normally sanad walbaba ayaa doorasho la qabtaa marka markii ugu horreysay oo lasoo xayeysiiyey maxaal ama lasoo maxaa la yidhahdaa lasoo diray waxaan isdhahay niyahow ma tihid citizen marka waxyaabahaasaa kaa celinaya camal then waxaan sameeyey some inquiries oo ah warheedha waxaani ma eligibilityga muxuu yahay ma citizenshipa mase markaasaa la yidhi maya oo as long as you permanent residency aad tahay oo yani dabcan kiwina waa yani waa ka mid noqon karta then markaas magacayga ayaan gudbiyey dawas waxay ahayd sanadkii labada kun iyo kow iyo labaatanka then waxaan maxaa layihahda noqday waaridkii markaa lasoo doortay oo normal waxaa ka mid a sidai horta functionka uu yahay shan qof oo waalidka ka mid a ayaa mar walba positionka la doortaa laba qof oo staffka iskuolka ka mida laba qof oo ka mida ardayda iskuolka markii ardayda waa in codkoodii ama fikirkoodii la dhegeystaa iyo qof ka mida community member ah marka community memberka ciduu doono local community ayuu ka imaanaya iyo school maxaa la yidhahda principalka intaas ayay koob iyo toban qof ayuu horta ka koobiyaan councilku iskuolla hadday ballaaran yihiin ama iskuolku wen yahana waa laga yaabaa inuu kasii bato waxay ku xiran tahay mar walba iskuolka kabasatigiis marka intee intee goor baa la shiraa arrimaha ugu waaweyn oo markaas waalidku ay u baahan yihiin inay ogaadaan oo lagu soo qaadana maxaa ka mid a kulanadaas bishiiba mar ayaa ayaa la shiraa waxaa ka mida sidii yacni waxbarashada ciyaalka meeshay ku liitaan markey waxaa jira ischool principalka ayaa reportna siinaya ase school councilkii oo ah iskuolku progressku sameeyey waxyaabaha jiro waxyaabaha improvement loo baahan yahay sanadkiina mar ayaa waxaa la sameeyaa strategy oo maxaa la yidhahdaa sidii iskuolka yani waxyaabihii lagu soo kori lahaa ama wixii laga bedeli lahaa ama waxyaabihii lasoo qaadi lahaa sanadkiiba mar ayaan kulanna oo maxaa la yidhahdaa si loo sameeyay iyo wixii improvement lasoo maray sanadkii lasoo dhaafay iyo waxyaabaha laga liito iskuolka liito iyo iskuolka budgetkiisii ama lacagtii wasaaradda iskuolka siisay sidii loo isticmaalay marka yani guud ahaan school councilku waa governor system oo waxay controlaan wixii operationala waxaa iskale iskuolka iyo maxaa la yidhahdaa ii sheeg managementga iskuolka iskale laakiin wixii governor sidii fankii loo isbandhigareeyey locationka iskuolka maxaa la yidhaahdaa buildingkiisa maxaa u baahan in la maintenance si lagu sameeyo yani waxyaabahaas oo dhan waa garta marka waalidiintoo kale maxay ka geysan karaan arrimahaas ilaa iyo hadda sanado badan baad qayb ka ahayd fikrada noocee aad ku biiriseen iskuulka oo lagu sii hagaajin karo ama wax looga qaban karo arrimaha waxbarashada ama maamulka iskuulka guud maadaama aniga aan ka imid yacni ifinig aan ka imid yani waa oghay ama qaxooti ahaadaano ama migrants ahaadaano waa dareemi karaa maxaa la yidhahdaa baahida ay qabaan marka waxyaabaha aan ka shaqeeyo oo maxaa la yidhahda aan ka hadlo mar walba waxaa ka mid a iskuulkii iyo waalidku inay connection lahaadaan in aan communication lala sameeyo yacni waalidka oo aanan la samayn waxa la yidhaahdo mala awaal ama tuhun yacni waalidka waxaa laga yaabaa letsay maxaa la yidhahda qaxooti waddan ku mid ama migrants marka waa ognahay qofka waddankan markuu yimaado wuxuu ku dadaalayaa siduu u degi lahaa marka waalidkii waxaa fahmaysaa inay mashquul yihiin marka waxaa laga yaabaa yacni iyo dhaqankeenni oo ahaa iskuulkan aaminay cunugeyga haddaan iskuulka u diro i trusted maxaa la yidhahdaa iskuulka iyo iyo macallimiintu ayaan aaminay taasoo ka bedelan macnaha wadamada aan nimid waxyaabaha aan ka geysta mar walba waxaa ka mid a inaan waalidka sidii loola xiriiri lahaa waalidka inaan idhaahdo muxuu problema oo aad iskuulka kala kulanteen waa ina inaan ogaadaa yacni communitygayga oan maxaa la yidhaha ku dhex jiro ogahay mar walba waxaa jiro oo fikirkooda markaan maqlo iskuulkan waxaasa ka jiro waa inaan aan aan maxaa la yidhaahdaa aan ka sheega meeshii oo idhaahdo arrimahanaa jira maxaa maxaa laga qabtay ama waxa se wuxuu jira iskuulka safetygiisi oo ah iskuulka garoonkiisu ma yahay safe maxaa la yidhahda meesha ilmuhu ku cayaarayaan kasoo qaad musqulihii ma yihin musqulo nadiifa iskuulku maxaa la yidhahdaa ma leeyahay hadday winter tahay cooling system ma leeyahay markee maxaa la yidhahdaa environmentgii ama locationka ciyaalku wax ku baranayaan waxay ka mid tahay qaybtii waxbarashadooda markee meel kulayl haddaad wax ku baranayso yani focuskaada ama muhiimaddaad siinaysa markii qof gubanaya taa sooma marka waxyaabahaasoo dhan ayaan mar walba ka hadalnaa as ay group waxayna ku xiran tahay yani maamulkoona siinaya update siday wax marayaan iyo maxaa la yidhahda maxaa maintenance lagu sameeyey maxaa la rabaa in la dayactiro say wax u jiraan waa gartay marka kulamadaas oo kale faa'iide intee la eg baa iskuulka laftigiisa ugu jirta inuu codka ama aragtiyada waalidiintii ardada iskuulka dhiganaysa uu maqlo waa yani wax muhiima n markii loo eegana de board of trasigu waxa layska sameeye maahe waa waa legislation framework waxa la yidhaahdo ama yani ayaa lagu sameeyey oo markii loo eego maxaa la yidhaahdaa waxa la yidhaahdo waxaa lagu sameeyey ministerial order section la yidhaahdo one two eight one two eighty ama oloso waa waxaa lagu sameeyey markii loo eego victoria school councilku establishmentigooda wuxuu ka mid yahay under the education um, act oo two thousand and six so wixii waa wax sharciyanahoo yacni wax la iska sameeyey maaha dee qofkiina markaas waa waxaana mas-uuliyaddeedu tahay school governor hi sidii ischoolka operationkiisa waxaa iska leh laakiin sidii fundiga loo isticmaali lahaa budgetka iskuolka m see loo isticmaalo maxaa la yidhaahdaa iskuolka waxbarashadiis waa side iskuolku intuu u socdaa oo maxaa la yidhahdaa goolskiisa focusku hiigsana maxay tahay iskuolku muxuu ku fiican yahay muxuu ku liitaa yacni mar walba anaga debate anagoo waalidkii ka mid a ayaa maxaa la yidhahdaa midda kalena dee waxaa ka faa'iideysaa waxaad ka mid tahay waxa la yidhahdaa sub committees oo financial sub committee maxaa la yidhaahdaa isheeg community engagement subcommittee yacni iyo formalitigii miitinadii markii la qabanayo iyo debatekii iyo yani waxoo dhan waa formal maaha informal marka waayo aragnimadaas yacni imagine waxaad ka mid tahay tiam sanadkii maamulayo markay ugu yar tahay laba iyo labaatan milyan oo laba iyo labaatanka milyan say ku baxeen sidii loogu talagalay maxaa yani yani maxaa la yidhahda accountabilitygi waa gartay marka saalaxu sidaad hadda u tilmaamaysid iskuulku waalidiin badan waxaa laga yaabaa iskuulka inay u haystaan meel uun ardadu tagaan oo subaxii macallinku soo galo wax u dhiga laga soo noqdo laakiin sida aad u cabiraysid waaba dowlad yar weeyaba
ha absolutely waxa waaye marka iskuulaadkeenii markii loo eego dhaqankeena wasaaradda waxbarashada maamuli jirta oo dowladaa maamuli jirta laakiin hadda in maxaa la yidhaahdaa dunidan reer galbeedka yes wasaaradda waxbarashada fandigii ay bixisaa laakiin waxay responsibiligada dusha ka saartay inay maamulaan iskuulka ee ayadu gadaal uga degtay monitoring ku samayso waalidka iyo school principalka iyo macalimiinta so basically waa another uh, intentity ama maxaa la yidhaahdaa waa sida u sheegtay waa qayb maxaa la yidhaahdaa governor system oo iskuulka maamulaya waa garta marka waalidiinta soomaalidaah oo kale muhiimadda ay leedahay inaad iskuulka qayb ka noqoto ka warqabto waxa ka socda ma ku baraarugsan yihiin bay kula tahay niyo markaa fiirisid ma rabo inaan sameeyo assumption ama mala aan sameeyo markaa fiirisid dadka board of trustega ah ama school councilka ah dadka ethnic ah waa waa very few waa ama labo ama mid inta kale waa caddaan taasu waxay ii sheegaysaa marka in dadka dadkeeno ama ha ahaado qaxootihaadana ama ahaadaan yani yani soomaali keli maaha dadka ethniga ah ama migrantska inay saba ku balaarugsaneen ama waxaanuba ogeynen u maleeyaan iskuulkan in yani wasaaradda waxbarashada ay maamusho haday og yihiinna aynan siin ama mashquul miyaa ma maxaa la yidhaahdaa waayo aragnimo la-aan miyaa yani waxyaabo badan ayaa keeni kara laakiin mar walba markaa fiiris ma shaqada voluntaryaha nagu adag oo in la qabta miyaa waxyaabo badan ayaa la dhihi karaa laakiin waxaan ku sheegi karaa mar walbaba dadka meesha isugu imaanayo dadka ethniga ah ama maxaa la yidhahdaa noocay doonaanba ahaadaana waa ama hal ama laba waa hadda koob iyo tobankaas markaan waalidka ka hadalno waa markaa ujeedo horta maxaa la yidhaahdaa sanadkii hore waxaan ahayn labo sanadkan waa labo adigoo labama kama badnaba ama ama markay ugu bataana saddex la noqdaa sanado badan baad barnaamijkaas qayb ka ahayd maxaad is leedahay waxa ugu weyn oo aad ka faa'iiday ama ka baratay waa yihiin
waxa ugu weyn oo aan ka bartay waxay yihiin basically management how to manage and how to govern yani waa another skills oo u baahan tahay waxyaabaha voluntaryga markaa qabanaysana waa aragnimo kusiinaya yacni sidii loo samaynayo go-aamada yacni fikradaada inaad ka dhiibato inaad ka doodo waxaad ka qabtid in marka maadaama aad representative ka tahay ama aad mathalaysid waaridkii yacni adiguna aada waarid tahay yacni inaad ka doodid wixii waaridka dhibayo tusaale ahaan waxaa laga yaabaa yacni costy uniformkii waaridku inayna awoodin ama uniformkii noocana uu yahay tusaale ahaan yani masalan markaan tusaale kugu soo qaatay letsay iskuulka shaati cada la qaataa yani how much oo waalidkii inay shaati cad dhaqaan oo maalin walba ay qasaan maxaa la yidhaahdaa it will take bit of time macnaha waa waxna waxaan kuu sheegaya waxyaaba ugu yar marka laakiin markaan yidhaahdo how do we maxaa la make the parents easier yani waxa fikrad lasoo jeedinaya kale kuleetiga gacmaha kalar kale ha la geliyo oo si aynan wasaqda u qabsan camal yani waa tusaale ahaan marka adugu waxaa baranaysaa yani govern systemkii iyo adigoo maxaa la yidhaahdaa biib orodkow ka ah qayb waxbarashada caruurtaada oo ogaanaya caruurtaada waxay baranayaan marka miiska markaa fadhiso waxaad ogtahay iskuolkii siduu maxaa la yidhahdaa u shaqaynayo iskuolkii performancekiisa ma maxaa jiro maxaa la yidhaahdaa markii waa lagu soo report garaynaya macalimiin ma shortage ma jiro hadday jiraan shortage hadduu jiro so maxaa la yidhahdaa ii sheeg maamulaha maxaa optiona muxuu xal haayaa midda kale school councilka waxaa ka mid a maamule markii uu la imboloy garaynayo dadka interview garaynayo waa ama waa waa school councilkii ayaa ka mid a marka adigu waayo aragnima kaaga siyaadayso waayo aragnimadiina kase kow waxaad qayb ka tahay ilmahaad waxay baranayeen ayaad dhinaca socotaa
waa gartay saalax ugu dambeynta marka waalidiinta soomaalida ah oo caruurtooda weli iskuullada dhigtaan markay noqoto inay ka warqabiddaas iskuulka waxa ka socda iyo howlaha iyo maamulkiisa iyo maxaad kula talin lahayd waxaan kula tali lahaa in ay ka qayb galaan ay isku soo sharaxaan maxaa la yidhahdaa school councilka school councilka ama adaa isku samayn karo nomination isku samayn karo marka electionka loo istaagayo form ayaa lasoo diraa iskuulaadka iskuulka soo dirayo guryaha loo diraa ama qof kale aya maxaa leeyahay ilmihiis iskuulla dhigtaana ku nominate garaynayo either way marka inay ka qayb qaataan iyo yacni iskuulka inay ka warqabaan wixii maxaa la yidhaahdaa jiro inay iskuulka la xiriiraan haddii masalan kasoo qaad maxaa la yidhaahdaa the grange college waa college weyn oo yacni markii loo eego westiga kolleejyada waaweyn ku jira ka soomaali ahaan anaa soomaaliya macnaha meeshaasan joogaa oo ka mid ah school councilki waxyaaba dhibaaya hadday jiraan inay ii sheegaan oo yacni marka hore it's good inay iskuolka toos ula xiriiraan oo maamulihii ay la fadhiistaan laakiin wixii haddii wax laga qabanwayo wixii ay kusoo noqnoqdaan in ay ii sheegaan yiranihi iskuol waxaana ka jiro marka arrintaas ii shaanixaysa ani marka inaan meesha meeting markaan tagaan yidhaahdo arrimahaana yacni jiro oo communityga saanay dareemayaan anigoon marka qofkii aanan yacni aadan qofkaasaa iisoo abroj gareeya aadan dhihin ama maxaa la yidhahdaa aduu waxaa ka hadlaysaa general marka waa arrin markaas lagu samayn karo marka review oo marka mar walba waxaan ku dhiirigelinayaa ama u soo jeedinayaa waaridka inay ka qayb qaataan yacni oo ay dhinac ka ahaadaan ay la socdaan ciyaalkooda waxay baranayaan waxa iskuolka ka socdo waxa soo kordhayo maxaa la yidhaahdaa taas ayaad ku hubin kartaa cunugaadu marka inuu meeshuu waxbarashadiisii maxaa la yidhaahdaa ay marayso yacni hadduu tuutor u baahan yahay oo kale oo additional ah ama sidayba iskuolka qaabkiisa oo ah iskuolkani intuu u socdaa mi iskuol wanaagsanaa yani oldis maxaa la yidhahdaa waxyaabahaas oo dhan waxay ku fududaynayaan markaad la socoto iskuolkii aad ka warqabtid markii ka warqabkaasi wax badan ayuu kuu fududaynaya kaasina waxa uu ahaa saalax diiriye faarax oo ah ama ka mida school council mid ka mida iskuullada ku yaala galbeedka magaaladan melbourne oo caruurtiisu ay dhigtaan
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho